wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay wehliyaan wasiirada wasaaradaha amniga bay-ada batroolka gaadiidka iyo guddoomiyaha degmada baydhabo ayaa kulan la qaatay madax ka socotay hay-adaha u nk shirkan uu guddoomiyey wasiirka gargaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya shirka uu guddoomiyey wasiirka gargaarka ayaa looga hadlay is-xog waraysi xaaladaha bini-aadinimo ee shacabka koonfur galbeed soomaaliya meesha ay marayso u diyaargarowga roobabka soo socda ee guwa iyo sidii si toos ah loo gaarsiin lahaa dadka loogu talagalay sahayda gargaarka cabdinaasir cabdi curuush wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey kulanka waxaa magaalada baydhabo nagu soo booqday wafdi ka kooban hay-adaha un-ka oo ka yimid magaalada muqdisho wafdigaas oo ka koobnaa sagaal hay-adood oo hay-adaha un ka ah waxaan ka wada hadalnay dhowr qodob qodobada ugu muhiimsanayo u yimaadeen magaalada baydhaban maanta usoo booqday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay ahayd inay marka hore la iska wareysto xaaladaha nolosha bini-aadanimada shacabkan ee koonfur galbeed iyo meelahay mareyso qodobka labaad wuxuu ahay roobabka soo socda ee guga oo roobab xoog badan loo malaynaya inay noqon doonaana maxaa qorshe oo nooga yaalla iyo see dowladda iyo un-ka arrintaas ay uga wada shaqeyn karaan iyo qodobka saddexaad oo ahay dadaaladii socday in dadka samafalka loogu talagalay si toos loo gaarsiiyo oo laga leexsan maxaa nooga qabsoomay saddexdaas qodob ayay ahayd ujeeddada usoo safreen kulankooda waxaa kaloo aada looga hadlay waxyaalaha horumarka ah la sameeyey dhinaca diiwaangelinta dadka baahiyaha qaba iyo sida loo xaqiijinayo in wax la gaarsiiyo hay-adaha un-ka waxay aada ugu ammaaneen koonfur galbeed dadaalada badan ee ka socda iyo dowladda xilka dheeraadka iska saareyso in dadka u nugul waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo annagana waxaan u ballan qaadnay sidii caadada noo ahayd in hay-adaha u madax banaayeen shaqadooda dadka u nugul ayagoo la shaqeynaya maamulada deegaanada iyo wasaaradaha inay dadka gaarsiiyaan shaqadoodana ay u madax bannaan yihiin kulankeenna wuxuu ku dhammaaday si guul ah si kastaba magaalada baydhabo ayaa waxaa ku dhol qoysas dayar iyo barakacyaal ah kuwaasi oo u baahan gargaar bini-aadinimo